الرحمن الرحيم waxaynu ku dhex jirnay sharaxa beydka labiyo soddonaad oo huwa kulu xukmi falicillatin tabic in wujidad yujad wa ilaa yamtanic xukun kastaa cillo ayuu raacayuu daba socdaa haddii la helo cilladaa xukunkii waa la helaa haddii la waayo cilladaana xukunkii meesha waa ka baxaayoo mamnuuc ayuu noqdaa amhiladaiyo tusaalayaal ayaynu ku dhex jirno waxaa ka mid ahayd alamwaalu rabowiya amwaasha iyo xoolaha ribadu ay gashaa ee ay nusuustu caddaysay waa dahabka iyo fidada burka iyo heedda timirta iyo milixda xadiidkana kuma cadda cillada ribada lixdaa shay cillada ay ribadu u gashay kuma cadda cilladii mar haddaanay mansuusa ahayn mustanbata bay noqonaysaa haddaba haddii la helo waxaan ahayn lixdaa ribadii ma gelaysaayo ma la haleeshiinayaa mise ma gelayso yacni daahiriyada iyo bacdul xanaabila ayaa waxay ku tegeen inaan la haleeshinayna intaasuna ay gaar ku tahay hadduu nebigu caddayn lahaa cilladana waan haleeshiin lahayn laakiin markii aan cilladii la caddaynin ayaa cilladii mustanbata mid lala soo baxaya ayay noqonaysaa cilladu mar hadday mid lala soo baxayo tahayna dadku iskuma waafaqaan haddii la isku waafaqo yacnii oo ijmaac uu ku yimaado inay taasi cillada tahay tii mansuusada ahayd oo kale ayay la mid noqotaa haddayse isku khilaafaan dee qolo waliba wixii ay markaa cillo ka dhigta ayuunbay ku haleeshinaysaa wixii kale markaa culimmada qaarkood ayaa yidhi cillada dahabka iyo fidadu waxa weeye wasanka waa laba shay oo la miisaamo cillada timirta iyo shaciirta iyo milixda iyo burkana waa tucmiga iyo raashinnimada ah idan qolada sidaa tidhi waxay dhahaan ribadii waxay gelaysaa wax kasta oo la miiso la miisaamo baan leeh iyo wax kasta oo la quuto oo haddii markaa rodol xadiida laba rodoloo xadiida lagu iibiyo lakaana dalika riban riba ayay noqonaysaa maxaa yeele lianna alxadiida mawsuun xadiidkii waa mawsuuno waa la miisaamaa oo inaad markaa dee hal tan oo xadiida laba tan aad ku iibisaa ma bannaana haddaad iibiso xaba tufaaxa bitufaaxatayn aad ku iibisana lakaana dalika riban lianna tufaaxa matcuum tufaax waa wax la quuto culimmada waxaa ka mida buu sheekhu yihi qaar yidhi alcillatu fi aldahabi waalfida athamaniya waa lacagnimo waa thaman ulashyaa oo waxaa la yidhaha bictu daara bikadaa dirhaman intaasaan ku iibi sayaaradii bikadaa dirhaman intaas dirham baan ku iibi kitaabkii bikadaa dirhaman baan ku iibiye waata wax lagu qiimeeyo waa thaman ulashyaa cilladu markaa waa lacagnimadaa marka waxa la yaaliya wixii lacag laga dhigo oo dhan bay gelaysaa marka wuxu uhi falow jacalnaa khashaban badela dahabi waalfida haddaynu dahabka iyo fidada beddelkoodii aan qoryaba ka dhigno ama looxba aan ka dhigno hamana natabaayacu bihi oo aan halkii lacagta oo kala gelinno la jaraa fihi ribaa ribadii waa gelaysaa sidaa daraaddeed baa waxaan awraaqdan oo dhan iminka beddeshay ee cumulaadka ah oo dhan ay ribadii u gelaysaa waa lacagnimadaasuunbaa kulminaysaa marka waxaa la yaaliya wixii lacag laga dhiga walow xadiidba ha ahaadee amaba alwaaxba ha ahaadee ribadii waa gelaysaa laakiin haddaan xadiid bixadiid ku bedelno waa qowlka qolada sidan tidhi aan kalaba badinin lam yakun fiihi riba riba ma gelaysa liannana naquulu alcillatu laysat hiya alwasnu bal hiya alcilla athamaniya waxaynahay cilladu waa lacagnimada asnaafda afartaana ee soo hadhayna waa kaylka iyo miiska haddii aan helno markaa wax la miisaya fa fihi riba ama ha la cuno ama yaan la cunin ha la quuto ama yaan la quudanin ciiddaa waxaa lagu dhisaya ama ramliga iyo qururuxa haddii yubaacu bilkayli miis lagu iibinayo fa innahu yajrii fiihi riba ribadii waa gelaysaa cala alqowli biana alcila alkayl inoo ku soconayna cilladu inay miiska tahay lianna alxukma yaduuru maca cillatihi saabuunta boodharkaay ee wax lagu maydhaa haddaan idhaahna alcillatu alkayl fahwa yukaalu waa la miisaa fayajri fiihi riba ribadii way gelaysaa haddii aan idhaahna alcillatu aطcmu waa quudashadana fainahu laa yajri fiihi riba ribadii ma gelaysa taydhiya wixii la mid ahaa xaasilkana waxaa looga jeedaa ama gebagadoyta an alxukma yaduuru maca cilatii wujuudan wacadaman xukunku wuxuu la wareegayaa uun cilladiisa wujuud ahaan iyo cadam ahaanba isaga ayuunbuu la wareegayaa marka madaahibtuna iminka sheekhu wuu isyar dhex geliyee iminka xanaabilada oo kale dahabka iyo fidada waxay dhahaan waa wasanka waa miisaanka ayay dhahdan cilladu asnaafdan afartaana waa kaylka iyo miiska markaa iyagu waxaa liyaaliya wixii la miise ama la miisaamo xanaabiladu waxay yidhahdeen waa rabowi masalan xanafiyada oo kale waxay yidhahdaan iyaguna waxaan leeyahy maalikiya waxay yidhahdaan waa lacagnimada iyo oo dahabkiiyo fidadun waa lacagnimada oo shaaficiyaday halaa ka waafaqaan afartan kalena waa quudaysi iyo kaydsi waa quudaysi iyo kaydsi waa wax la quudanayo o la kaydsanayo oo markaa wixii lana quudanayay kaydna gelaya bay ribadii gelaysaa wixiise la quudanayeen kayd gelayna riba ma gelaysa ayay leeyihiin shaaficiyadana dee waynu ognahay oo iyaguna waxay qabaan inay tahay raashinnimo iyo lacagnimo ayay qabaan shaafi xanafiyada laftooda wasan iyo kayl ayaa iyagana markaa laga wariyaa taasi waa taasoo inaynu cillada iyo qaabkenay ula wareegaysa aynu fahanno ayuun baynu uga jeednay waxaa kaloo sheekhu ihi tasawaja rajulun biimra'atin nin baa ruux dumara guursaday laakinahu lam yadkhul biha lama aqligelin nafaqo ma lagu yeelanayaa aljawaabu yundar wuxuu leeyahy jawabtu waxa way hal nafaqatu fi muqaabili اlistimtaac aw fi muqaabili milki اlmar'a wuxuu leeyahay nafaqadan ma istimtaacan iyo ku raaxaysigan muqaabilkiisa ayay ku mudanaysaa mise waa fii muqaabili milki اlmar'a haddaan idhaahna buu leeyay inahu fii muqaabili milki اlmar'a waxaynu leenahay buuhi tajibu calayhi nafaqa min xiini اlcaqdi laga soo bilaabo liannahu malakaha maa lam tamtanic haddii aanay markaa isu diidin hadday isu diideen nafaqadeedu waa dhacaysaa haddii aan idhahna alcillatu waa alistimtaacna waa raaxaysigaana fa inahu laa yajibu calayhi nafaqa ilaa dee loo soo wareejiya iyadoo weliba xaaladu ku istimtaaci karo oo yacni kabiire ah gaadhsiisan mooyaane halkaa markaa sheekhu isagu uu leeyahay fii muqaabili milki lmar'a yacni waa kollay waxaan filayaa haddii aan nuskhada qalad ku jirin waa ijtihaadaadkiisii un inay tamkiin tahayna waa wax dhici kara in milkiga halkaa tamkiin inay tahayna wax dhici kara waayo cid tidhi markaa dee guurkaasaa uu ku milkinayaa kollay anugu maan arag marka ay culimmadu ka hadlayaan sabab wujuubi nafaqati zawjana saddex qowl ayuunbay tilmaamaanoo mid weeyaane waxay ku mudatay bay mid yidhaahdaan wa istixqaaqu alxabsi athaabiti lizawji calayha binnikaaxi fii caqdi zawaaj asaxiix hanafiyada oo kalaa sidaa qabtay waxay leeyihiin dee wuxuu ku mutay inay u fadhido y u joogto ayaa ninkii uu ku mutay xabsigaa uu ku mutay inay markaa aqalkiisii u joogto ee ninka uu ugu sugnaaday nikaaxa iyo guurka caqdiga saxiixa ku sugnaaday ayay muqaabil u tahay qolo waxay yidhaahdaan altamkiin min nafsiha bacda alcaqdi saxiix intii caqdi saxiixana dhacay nafdeediina markaa ay makaanisay u dhiibtay ayay nafaqadii yeelanaysaay oo sidaa jumhuuru lfuqahaa maalikiyada iyo xanaabilada iyo alqowlu ljadid lishaafici ayaa sidaa qaba qolo waxay qabtaa caqdiga ayay ku waajibtaa laakiin waxay ku istiqraartaa ee ku sugnaataa waxa weeye tamkiinka sidaana alqowlu alqadiim lilimaam shaafici ayaa qaba waxaa kaloo sheekhu ayana uu sii yidhi haddii uu qaa'il yidhaahda buu idhi imra'atun tulliqat wahiya miman laa yalid haddii gabadh la furo aan kuwa dhala aan ahayn caqiim macnaha ma dhalaysaa cidda ma ku waajibaysaa culimmada qaarkood baa yidhi buu leeyahay ina alcilla fii wujuubi cidda alcilmu bibara'ati araxim cilladan gabadhu loo yidhi haddooxa ciddo tirsato waa in la ogaado raximkeedii iyo ilmogaraynkeedii inuu maran yahay wa calaa hada laa tajibu calayha kuma waajibaysa ciddadii waayo waa la ogyahay inaan caloosha waxba ku jira madhalays weeye laakiin cilladaasi waa khayru saxiixa buu leeyahay waxaana tusinaya inaanay saxiix ahayn dee xukunkiibaa sugan ayadoo cilladaasina meesha ka baxdo xukunkii suganyay baynu aragnay oo ilaahay baa yidhi wallaahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuna halaathatu ashhurin wallaahi lam yaxidna dumarka aan iyagu xaydin ee xaydkii ka quusay ee dhaafay suurtagal maaha inay dhalaan kuwa aan weli gaadhinna suurtagal maaha inay dhalaan maca daalik haddana ilahay ciddadii waa ku waajibiyey marka waxaa caddaanaya ayaynu halkaa ka garanaynaa buu leeyahay qowlka odhanaya cillada ay gabadha ciddadu ugu waajibaysaa waa in la ogaado bara'atu rixim inuu qowl daciifa yahay bal ilcilla waxa weeyaan buu isagu sheekhu leeyahay kollay wuxuu iska leeyahay ijtihaadaad iyo masaa'il buu markaa iska leeyahay sheekhu fara badan oo xataa madhabka xanaabilada inta badan ku khilaafo wuxuu leeyahay waxa weeye an tabqa almar'atu amaama arajuli muddatan atwal xataa yatabakan min muraajacatiha idaa shaa waa inay gabadhii uun baaqi ahaato ninka oo fursad loo siiya muddo dheer oo uu ka soo ceshan kara hadduu doono waayo inuu murugoodo amaba dee loo murugoodo ayaa dhici karta cillada saxiixadii waa taas weeye in muddo ay jirto taa lafdeeda ayuu haddana ishkaal ku soo arooriyey wuxuu uhi oo taa lafdeedu dee waxay ku buraysaa ciddatulwafaat gabadhii laga dhintay ayada cid soo ceshanaysaa ma jirto haddana ha ciddo tirsata waa la yidhi haddaad tidhi waxa weeyaan inay muddo unihu ku soo ceshan karaa ay sii joogto dee tan laga dhintayna waa ciddo tirsanaysaa cid soo ceshanaysaana ma jirto wuxuu leeyahay lacala alcilla fii ciddati alwafaat waa ixtiraamu xaqi zawj zawjka xaqiisa ayaa la ixtiraamaya nikaaxiisii baana laga ilaalinaya inuu nikaax kale yacni dabada ku qabto fa fiihi qiyaamun bixaqi zawj oo falaysat alcillatu fiihi ma aha alcillatu bibaraa'ati araxim bal alcillatu fiihi shayun aakhar wa huwa xaqu zawj wey wa ixtiraamu nikaaxihi in la ixtiraamo sidii nabigaba sala allahu calayh wasalam dee xaqiisa weynidii iyo ixtiraamkiisa darteed laynooga xaaraantinimeeyey inaan dumarkiisa guursanno oo haddii la yidhaha kaa lafdiisu dee wuxuu ku burayaa bilmuطallaqati طalaaqan ثaلaaثan oo baa'ina ah fainahu yajibu an tabqa ثaلaaثa xaydin in kaanat taxiid lahu ثaلaaثaةa ashhurin in kaanat laa taxiidu maca ana zawjaha laa yumkinu an yuraajicaha haddii sidaa la yidhaahdana tan lafdeeda la furay saddexda dalqadood dee ninkii ma soo ceshan karaynin oo waa baa'ina haddana waxaa waajib ku ah saddex xayd ama saddex bilood haddaanay xaydaynin inay markaa iyana ciddo tirsato taana khilaaf baa ku sugan culamada qaar baa yidhi almuطalaqatu alaaan laysa calayha ilaa xayda waaxida faqad qaar le saddex xayd ayaa markaa laga maarmaanayna waa jiraan oo kuwa odhanaya saddex xayd ayaa laga maarmaanaya waxay leeyihin ninkan ibaaneeyey ee baa'inada ka dhigee u dhammeeyey yaan rijcaba aanu ku lahaanin laakiin laakiin nikaax lahu xurma nikaaxi xurme ayuu leeyahay oo inay markaa saddex xayd ama saddex bilood ciddo tirsato ayaa laga maarmaana waa kuwa shaaficiyaduna yidhaha waa muddatun tatarabasu fiiha almar'a limacrifati bara'ati raximiha ow litacabudi ow litafajuciha calaa zawjin waxaad mooddaa inay intaba isku wada oofsadeen ciddada markay qeexayaan waxay dhahen waa muddo ay gabadhu nagaanayso ay uurkeedii hubsanayso waa qaarkood had iyo gooraale kuwii cilladooda la fahmi waayana fuqadin bada waxa dhi waa litacabud ilahay baynagu addoonsan inuu cilladii waan garan weyne aw litafajuci calaa zawj yacni ninkii ay markaas dee isu argagixinayso ayaa iyaduna ku jirto dee taa laga dhintay oo kale xataa iyagoon isba arag ayay haddana ciddo tirsanaysaa waxaa kaloo sheekhu ayana halkaa u yihi mas'ala hal hunaaka farqun bayna alcillati waalxikma cillada iyo xikmada wax farqi ma u dhexeeyaa isagu wuxuu uhi alijaaba laysa baynahumaa farq wax farqi uma dhaxeeyo laakin alxikma takunu cila ghaa'iya waalcillatu qad takunu cila faacila cila ghaa'iya cilladii baa laba u qaybiyo marna cila ghaa'iyo waxay noqonaysaa ghaayadan iyo ujeeddadan laga leeyahay marna cila faacila oo iyadu ta markaa waxaanba keenaysa ee sababta u ah bimacnaa annahaa sababun lilxikma sabab ayay xikmadii u noqonaysaa lianna alcillata qad takunu hiya alghaaya waqad takunu hiya asabab inay cilladii qaayadan iyo ujeeddadan dambe laga leeyahay na waa noqon kartaa inay sababta tahayna waa dhici kartaa laakiin waataynu kitaabkeennii hore ee qawaacidkii sicdi waataynu markaa ku soo caddaynay inay kala duwan yihiin oo asalba ay qaacido ku keenaan axnaafdu waxay dhahan alaslu an yufaraqa bayna cillati alxukmi wa xikmatihi waxa asalku yahay in la kala saaro cillada xukunka iyo xikmaddiisa oo cilladu dee waa muujiba oo waa tanuu ilaahay ku waajibay shaaricu ku waajibinayo xukunka weeye cilladu xikmadduna waa hayru muujiba oo waa mid ayadu aan waxba waajibinaynin cilladuna waa wasfigan muuqda ee madinnada iyo loofileenka xikmadda u ah markaa iyadu waa waajibinaysaa xikmadu laakiin ma waajibinayso iyadu wax qarsoon oon mundabid ahayn weeye markaa cilladu waa wasfiga daahirka ahee shaaricuu ka dhigay manaadka iyo meesha lagu xidhayo xukunka sugnaanshihiisa meesha manaadka looga dhigayo ee layskaga xidhayo weeye oo shaarica ayaa halkaa xukunka kaga xidhay wujuud ahaan iyo cadam ahaanba taa cillaa la yidhaahdaa oo wuxuu madinno iyo loofileen u yahay markaa maslaxadii xaqiijinteeda la doonayey ee shaaricuu ka lahaa xukunka jidayntiisa laakiin xikmadu waa maslaxadda nafdeedan la xaqiijinayo ama mafsadan meesha laga saarayo ama la yaraynayo ayay noqonaysaa markaa inta badanna iyadu macluumo ma noqoto waxaa kaloo sheekhu ayadana uu tilmaamaya malcillatu fi taxriimi safari lmar'ati bikayri maxram maxay tahay cillada ku jirtaa xaaraantinimaynta in gabadhu maxram la'aan ay safarto wuxuu leeyahy alijaaba hada mima ikhtalafa fiihi alculamaa culimada ayaa isku khilaafay bacdigood baa waxay yidhahdaan ina alcilla fi dalika khawfu alfitna wa shar walfasaad waxa weeye fitna iyo shar iyo fasaad baa looga cabsanaya haddaba waidaa kaana macaha rijaalun kaiiruuna ow nisaa'un wa kaanat aamina falaa ba'sa mar haddii xikmaddan loo yidhi maxram la'aan yay safrin maxay tahay cilladu maxay tahay dee waxa weeye ruuxii dumar ahaa ayaa loo cabsanayaa oo fitno iyo shar iyo fasaad iyo in wax la yeeleeyo looga cabsanayaa dee haddaba waxaanaynu nidhi xukunku xukunkaa taxriimka wuxuu la wareegayaa cilladanun ma aha inuu walaalkeedii in adeerkeedun la socdo ee walaalkeedii adeerkeedii iyo aabbeheedun in la socde iyo ninkeedii idaa kaana macaha rijaalun kaiiruuna aw nisaa'un haddii ay rag fara badan iyo dumar fara badan la socdaan wa kaanad aamina falaa ba'sa wa hada ikhtiyaaru sheekh islam ibnu taymiya ayaa saa doortay oo manaadka xukunka halka lagu xidhay ayaa addee khawfu lfitna washari walfasaad qowlka labaad waxay leeyahay laa nadri hal haadihi hiya alcilla aw shayun aakhar inay kan tahay iyo inay mid kale tahay ma kala garanayna bay yidhaahdeen masale kale wuxuu yihi malcillatu fi taxriimi taswiir yacni taswiirkaa cillada loo xaaraantinayay maxay tahay waa la isku khilaafo waa khawfan min alfitna sida cudamada iyo umarada iyo oo looga baqanayay muddo kadib in la caabudo kamaa sanaca qowmu nuux cilladuna qaar waxay dhahay alishtirak fi rububiya oo wuxuu noqonayaa musawirkaasi mid doonaya ilaahay khalqigiisii iyo takwiinkiisii inuu markaa cid u ekaysiiyo yacnii amhilo badan oo noocaasa ayaa sheekhu inoo sameeyey oo aynu uga jeedno waxaynu usoo qaadanaynaa inaynu bal hadda cilladan iyo siday xukunku isugu xidhan yahay helid iyo waayidba inaynu fahno haddee wuxu uhi wa kullu xukmin xukunka saafari cillatin cillo ayuu tabiica raacay in wujidaad haddii la helay yuujad waa la heli wa ilaa haddii kale yamtanic mamnuuc ayuu noqonayaa meesha waa ka baxayaa wa alqi meesha ka saar kulla saabiqin mid kasta oo lisababihi ka horreeyey laa shardihi shardigiisa kii ka horreeyey maya fadrilfuruuqa waxaad ogaatay ood garataa furuuqda u dhaxaysa masaa'ilka wantabih baraarugna waxaa sheekhu halkan uu leeyahay axkaamtu shuruud bay leedahay iyo sababo hadduu shayga sameeyo sababtiisa ka hor ma ansaxo waayo ma sugmin wax ka soo qaad ma leh markaa maxaa yaele sababta ayaa muujibaha oo shayga in waajibiso keenta laakiin shardigiisa ka hor hadduu sameeyo wuu ansaxayaa buuli tusaalehaan wuxu uhi rajulun xalafa nin baa wuxuu ku dhaartay an laa yadkhula hada albeyt inaanu gelin falyamiinu sababun lilxinfi hortu dhaartu dee waxay sabab u tahay dembaab xinfi iyo dhaar jebin yacni waa sababta yacni inuu qofkii intuu dee dhaartii jebiye xinfi iyo dembaab ku dhaco waalxinfuna shartun lilkafaara xinfigaa iyo dembaabkaasu dee wixii uu ka dhaartay uu ku dhacayaana shardi buu kafaaradii u yahay liannahu lowla alyamiin haddaan dhaartu jirin lam yakun calayhi laa xinfun walaa kafaara haddii aan dhaartani jirin shayganuu ka dhaartay haddaanu jirin xinfina ma yimaadeen kafaarana ma timaadeen fa hada arajulu xalafu wuxuu laatay an laa yadkhula hada albayt inaanu gelin uma nadima waa murugooday waa araada an yadkhula inuu galaabuu doonay fahal low an yuqadima alkafaara qabla dukuul am la haddaba isagoon gurigiiba gelin kafaaradii ma sii horraysiin karaa mise ma sii horraysiin karo aljawaab wuxuu leeyahay nacam haa lahu daalika waa u sugnaaday lianna sabab wujida wahuwa alyamiin mar hadday dhaarti timi oo sababtii a markaa kafaaradii wuu horraysiin karaa oo hadduu mid yidhaahdo hada arajul lam tajib calayhi alkafaara kuma waajibin maxaa yeele beytkiiba ma gelin waxaan odhanaynaa buuhi dukhuulu lbeyti shartun guriga gelitaankiisu waa shardi walaysa bisababin fayajuusu calaa hada an yuqadima alkafaara cala alxinfi inuu kafaarada ka horraysiiya xinfiga iyo jebinta dhaarta ayaa u bannaan faidaa dakhala uma kafara faalamru waadix hadduu gurigii galo kadib uu kafaaro guto arrinku waa cad yahay lianna wujida sabab washardu sababtiiyo shardigiiba waa la helay ibnu rajab baana qawaaciddiisa ku sheego anna shaya qabla sababi laaqin wa bacdahu naafid taqriiru alqawaacid wa taxriiru alfawaa'id qaacidadiisa mujalladka hore ayuu markaa ku sheegayaa inay qawaacidda saddexaad ama afraad meelahaaba taybaan filaya waxaa ka mid a buu uhi hadduu qof axrama bixajin aw cumra hadduu xarmado fakhaafa an yaxtaaja ilaa xalqi ra'sihi liadan fiihi wuxuu dabeetana ka cabsaday inuu baahdo inuu xiiro timaha dhib kaga sugan darteed markaasaa faqadama alfidya fidyadiiba wuu sii bixiyey qabla wujuudil adaa intaan dhibtiiba la helin fa ina dalika laa yujzi'u kaasi u gudi maayo maxaa yeelay sababtii wujuubka ayaan la helin walaana wujida aladaa haddii dhibtii la helo madaxii ka xanuunsado wa qadama alfidyatana qabla xalqi ara'si uu horomariyo intaanu madaxii weli xiirin jaaza waa liwujuudi sababi sababtii oo dhibtii ayaa tibi shardigii yaan la helin be haddii uu laakiin fidyada bixiyo bacda an xalaqa ra'sahu fahadaa qad adda alcibaadata wuxuu gutay bacda wujuudi shardi bacda wujuudi sababi wa shardi oo fajaaza kaasi waa ka ugu wanaagsan waxaa ka mid a buu leeyahy zakadii wa min dalika zakaa sababu wujuubiha mulk milku nisaab waa milkinta nisaabka wa shardu wujuubihaa shardi ay ku waajibaysaana waa tamaamu alxawl waa sanadka dhammaystirankiisa faraw anna insaanan zaka almaala hadduu maalkiisa kaye qabla an yutima qabla an yatima anisaabu intaan nisaabkii dhammaystirmin hadduu zakeeyo laakiin binaan calaa annahu sawfa yatimu laakiin wuu dhammaan doonaa isagoo ku dhisaya fa ina azakaata laa tujzi'uhu sakadaasi uma gudayso walow annahu malaka nisaaba laakiin hadduu nisaabkii mulkiyo uma zakaa qabla an yatima alxawlu intaan sanadkii dhammaystiran uu zakeeyo ajza'u daalika kaasi waa u gudayaa waa labadaa shay oo waa nisaabka milkintiisii iyo oo sababtii ah iyo inuu xawlkii u soo wareego oo shardigii ah hadduu labadaba ka horraysiiyo oo uu nisaabkii oonu yeelanba ka horraysiiyo dee xawlna weli umaba guntamayna ma gudayso haddiise nisaabkii iyo qadarkii uu yeesho sanadkii u bilaabmo oo uu sakadii dedeji u bixiyo waa u gudaysaa waxaa kaluu leeyahay rajulun daahara min imra'atihi ninbaa gabadhiisii dihaaroo yidhi hooyadii oo kale ayaad iga tag walam yaczim calaa an yataaha yacni inuu muca- la mucaamaloodana ma goosanin fakafara kafaarata dihaari ayuu malaa kafaarata dihaarkii ayuu bixiyey hal yajuusu wa tujzi ma bannaan tahay oo ma u gudaysa aljawaab nacan buu ihi walow daahara min imra hadduu dihaaro uma cazama an yacuuda goosa inuu ku noqdo faqad wajabat calayhi lkafaara waa ku waajibtay umana bannaana inuu xaaskiisa la mucaamalado isagoon kafaaro gudan laakiin hadduu yidhaahdo ana cindii niya an udaahira min imra'atii waxaan doonayaa gabadha inaan dihaaro wa cazama calaa an yudaahira yucasmiyana inuu daahiro laakinahu lam yatalafad kuma hadlin dabeetana waa yimo wuxuu idhi ma horo marin karaa kafaaradii anigoon dihaarin dabeetana aan dihaar kii sameeyo faljawaabu lah lianna hada qabla wujuudi sabab sababtii ayaa meesha ka maqan markaa waxa uu sheekhu halkaa inagu yidhi oo baydka ku gebagabeeyey fadlilfuruuqa yacni waxaad ogaataa oo aad barataa waxa u dhaxeeya farqiga iyo waxa u dhaxeeya ashyaada wax waajibsay shayga waajibsay asbaabta ah iyo ashyaada aan iyadu waajibinee laakiin shardiga shayga ansixitaankiisa u ah ogow oo shayga sababta ah iyo shayga shardiga ah labadaa kale ogow markaad labadaa kala barato shayga sababkiisa lagama hormarin kara laakiin shardigiisa waa laga hormarin karaa caam ahaanna yacni taa iyo tu kaleba qofku inuu abwaabta cilmiga furuuqda u dhaxaysa inuu kala garto oo uu kala barto ayaa wanaagsan iminka ijaarada iyo jucaalada mid waliba waa caqdu camal haddana furuuc baa udhaxaysa faralki iyo sunnaha labadiiba waa salaad furuud baa udhaxaysa yacni cilmiga barashadiisa iyo xasishigiisana waxaa ka mid a inuu furuuqda abwaabta cilmiga u dhaxaysa inuu ogaado kutubtan alashbaah waa nadaahirka ka hadasha ayaana markaa si gaara uga hadasha oo fara badan iyo alfuruuq kitaabka la yidhahaya qaraafi uu leeyahay iyo idaaxu اldalaa'il fi اlfarqi bayna almasaa'il kutubtaa ayaa ka hadashay markaa wuxuu leeyahay kutubtaa waa inaad barataa wa alqi meesha ka saaro waxba kama jiraan ka soo qaad kulla saabiqin mid kasta oo ka horreeyey lisababihi sababtiisa shay kastaoo sababtiisa ka horreeyey laa shardihi laa tulqii meesha ha ka saarin kulla saabiqin lishardihi ayay ka dhigantay mid kastooo shardigiisa ka hormaray intii sababtii la helay kadib fadri garo alfuruuqa waxa u dhexeeya masaa'ilka wantabi baraarugnaa washay-u shaygu laa yatimu washay-u shaygu laa yatimu ma dhammaystirmo ilaa an tatim ilaa an tatima inay dhammaystiranto shuruuduhu shuruuddiisa oo wa maanicunna cudiya minhu laga waayo wixii maanicahana laga waaye mooyo ma dhammaystirmo wa shayu laa yatimu dhammaystirmi maayo ilaa an tatima shuruuduhu inay shuruuddiisu dhammaato mooyaane wa maanicun maanic iyo diidana cudiya minhu laga waayo uu meesha ka baxo wuxuu leeyahay shaygu waa shay kasta cibaado iyo mucaamalo axkaamtii sharciga ahayd axkaamtii jazaa'iga ahaydee dee lagu abaalinayey ma dhammaystirmaya ilaa asbaabteeda iyo shuruuddeeda la hela mawaanicdii iyo wixii ka hor jeedayna ee mancinayana ay meesha ka baxaan waa qaacida muhima oo faa'iido badan ishkaalaad fara badanna ay ku baxayaan waxyaalaha loo deliishado waxaa ka mid ah aayadda qur-aankee ilaahay yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofka rajaynaya ilaahay la kulankiisa camal wanaagsan oo saalixaa sameeya walaa yushrik bicibaadati rabbi axada rabbigiina cibaadadiisa yuu cid la wadaajinin markaa falyacmal camalan saalixan waa shardigii walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ayaduna waa maanici waa inuu maanicina meesha ka baxa waa in shardigiina la hela oo camalan saalixan ah maanicina oo walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadana waa inuu meesha ka baxaa cibaadadii wuxuu inoogu mihaaliye wuxu uhi low facala cibaada hadduu sameeye maca faqdi axadi shuruudiha shuruuddeedii mid ka midana la waayo ka rajulin sallaa waaba nin tukaday bikayri wuduu'in naasiyan isagoo ilowsan uma tabayana lahu bacda daalika waxa u caddaaday annahu sallaa bikayri wuduu'in inuu ku tukaday fa salaatuhu laa tasixu salaaddiisi ma ansaxayso ninkaa tukaday weysela'aan isagoo ilowsan kadib uu caddaatay inuu weysela'aan ku tukaday salaaddiisi ma ansaxayso limaada waa lifawaati shardin shardi baa meesha ka baxay wa huwa alwuduu' waayo nebigu wuxu uhi laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa xadada xataa yatawada ilaa intuu ka weysaysanayo rajulun sallaa nin baa tukaday walaakin likayri alqibla koonfur buu isaga jeestay halkeennan oo kale fa salaatuhu hayru saxiixa salaadiisi saxiix maaha waa litakhallufi shardin shardi baa meesha ka baxay wa huwa istiqbaalu alqibla waa qiblada qaabilitaankeedii wa mihaalu wujuudi lmaanici maca tamaami shuruudi fi lcibaadaati iyadoo shuruuddii oo dham dhammina ay dhammaystirantay laakiin meeshii maanic yaallo mihaalkiisu waxa weeye an yusalliya alinsaanu inuu tukado fii waqti nahyi wakhtigii salaada la diibuu salaatan tukanaya laa tubaaxu fiiha aan la banaynaynin laa tubaaxu fiiha aan la banaynaynin buu ina yidhi qaar la banneeyaa jira ka nafli lmudlaq kaan la bannaynin waa naflu mudlaqa ee salaadihii kale waa bannaan yahay ka rajulin jaalisi waaba nin filmasjidi iska fadhiya bacda salaati alcasri buu iska fadhiyey uma طalaca calayhi waxaa ku soo dareeyey an yatadawaca bisalaa inuu iska sunaystown iminka sidaas iga fadhid maa sunno mudlaqa doontay inaad iska tukato faqaama yusalli wuu kacay markaa inuu tukado fa hadihi salaa laa tasix salaadaasi ma ansaxayso waa liwujuudi maanicin min qubuuliha waxaad jira waad weyse qabtaa qibladii baad qabsho shuruuddii oo dhan waa laga helay haddana ma ansaxayso salaadaadi maxaa yeelay waa liwujuudi maanicin min qubuuliha wax diidaya aqbalitaankeeda meesha yaalla wahiya anaha fi waqti nahyi waqtigii salaada muطlaqaa la diiday weeye kadalika naqulu fi zaka low ana rajulan acdaa zakaatahu hadduu nin zakadiisa siiya man yaclam mid ogi annahu haniyun inuu maalqaban yahay fa inaha laa tujzi'uhu ma gudayso waa liwujuudi lmaanici wax diidaya inay guddo ayaa jira wahuwa alghina waalghaniyu laysa ahlan lizakaa zakada ahlu ma aha mucaamalaadka waxaa ka mid a buu leeyay mihaalkiisa rajulun baaca baycan bihamanin majhuul nin baa shay iibiyey bihamanin majhuulin buu ku iibiyey wuxuu yidhi shaygani waa shay wanaagsane qaado oo lacagtiisana anaa kuu soo sheegi doona eh qaado faalbaycu hayru saxiix iibku ma ansaxayo waa liintifaa'i shardin min shuruudihi shardi shuruuddiisii ka mid a ayaa meesha ka baqan wahuwa an yakuuna hamanu macluuman waa inuu lacagtu macluum tahay waxaa ka mid a baalkan xun ee xaaraanta ah ee qaadka waxyaalaha meel alla meel loo qaado male waxay ku leeyihin dadkaa iibinaya waa loo dhigaya lacagba loo sheegi maayo dabeetana way iibinayaanun habeenkunbaa lagu soo dallacaya loodhaya qiimihiisi intaasoo ahaa yacani meel la qaato male yani gees kasta haddaad ka egto meel alla meel uu ka wanaagsan yahay ama mucaamaladiisu ay ka toosantahy ma jirto saa daraaddeed baa naha nebiyu can bayci lgharar nebiga ayaa diiday sala allahu alay sl xadidkaa saxiixa iibka qararka ku jiro in la iibiyo nin baa u iibiyey beyc uma tabayana bacda albayci waxa u caddaaday anna silca laysat silcatu alaabtuba inaanay alaabtiisii ahayn bakhaarkay alaabi u wada taallayo dee midunbuu soo qabtuu faasaxau lacagtii ka tirsaday dee waxa caddaatay un alaabtiisii oo calaamadiisiila halkanay taallatan u iibiyeyna ay alaabtii ninka kala hayd fa baycu la yasixu iibkiisu ma ansaxayo maxaa yeele waa lifaqdi shuruudin lifaqdi shardin wa huwa almilku shuruud buu leey lakin waa shard lianna albayica lam yamlik isilca ma milkiin bayca ay shuruuddiisa dhammaystirantay maanicna uu jiraana wuxuu inoogu miisaaliyey low baaca insaanu shay-an hadduu iibiye bacda nidaai ljumcati thaani wa huwa miman tajibu calayhi ljumca qof ay jumca ku waajibtay ayaa aadaankii labaad ee jumcaha dabadeed shay iibiyey wa baacahu baycan taama shuruudi waxaanu iibiyey iibu shuruuddiisa ay dhammaystiran tahay fa innahu laa yasixu ma ansaxayo maxaa yeele wadalika waa liwujuudi lmaanici min sixatihi waxaa jira shay diidaya inuu ansaxo huwa wuquucu bacda nidaai ljumcati thaani waa inuu dhacay intii aadaankii jumcahee labaad dhacay dabadeed ayuu iibkani dhacay miman tajibu calayhi ljumca waa meel cid jumci ay ku waajibaysay oo ilaahay baa dhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min ywmi اljumuca markaa loo dhawaaqa salaada fascaw ilaa dikri اllahi wadaru lbayc dikriga ilahay inuu socdo iibna ka taga dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun marka dee shaygii la diiday ayuu sameeyey yani saasuu sheekhu markaa mithaaliyey waxay culimada inta badan ee jumhuurkuna u celiyaan arrinkii aanu daatadiisa u noqonaya ama shardigiisa u noqonaya inaanay ahayn arrin khaarija u noqonaya xaaraamaaday kuwa ansaxayaba ayuu ku tiriyaa laakiin sheekh maxamed saalex alcuthaymiin isagu saasu ku tiriyay kutubtiisa oo dhan waxaa kaloo suurtagal inaad ku mihaaliso ilmaha hadduu masalan oo aabihii dhaxlaya fa innahu idaa maata insaanun markuu insaan dhinto qof can waladihi dakaran aw unhaa ama labaad ama ha dhadigaade kaana haada alwaladu waarisan lahu isagaa dhaxlaya maxaa yeelay ilahi wali yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari mithlu xadi alunhayeyn kii laba waxaa usugnaaday laba dhadig dheeftood baa usugnaaday laakiin waladkaasi hadduu yahay mukhaalifan liabihi fi ddiin haddaanay isku diinba ahayn fa innahu laa yarisu ma dhaxlayo maxaa yeelay maanic baa jira waa mukhaalifa fi ddiin waxaa kaluu leeyahay xagga guurka imra'atun tasawajat biduuni waliyin gabadh baa guursatay weli la'aan fa nikaaxu hayru saxiixi guurkaasi waxba kama jiraan weeye lianna min shardi sixati nikaax waxaa ka mid ah an yakuuna biweliyin waa in weli meesha uu jiraa isagu shardi buu ka dhigay weliba arkaantii ayuu dee ka mid ahaa walow tasawajat biweliyin hadday u guursato faqad tamat fiihi shuruud waa dhammaystira laakiin low tasawajat biwaliyin qad tamat fiihi shuruudu laakinaha fi lcidda hadday guursatoy weli ku guursato weligeedi guuriyo qad tamat fiihi shuruudu waa dhammaystiratay laakinaha fi lcidda hadday ciddo ku jirto fa ina nikaaxa laa yasixu nikaaxi ma ansaxayo waa liwujuudi lmaanici maanic baa meesha yaallo inay ciddo ku jirtaa axkaamta jazaa'iga ah ayana wuxu uhi hunaaka nusuusun fi lwaciidi caama goodi caami uu ku soo arooray oo tadullu tusinaysa calaa waciidin laa yaxsulu ilaa lilkaafir waciid aan gaal mooyaane cid kale aan u xasilin waxaa ka mid ah aayadda qur-aanka ilaahay leeyahy waman yaqtul mu'minan qofka dila muumin mutacamidan isagoo u bareeraya fa jazaauhu jahannam abaalmarintiisu waa jahanamo khaalidan fiihaa isagoo ku waaraya waqadiba allahu caleyh ilaahay wuu cadhooday walacanahu ilaahay waa lacnaday waacadda lahu cadaaban cadiima cadaab cadiimana ilaahay wuu diyaariyey haddaba falqatlu camdan qatli camdi loo dilaa sababun lihubuuti alkhuluudi fi nnaar waa sabab keenaysa naarta in loogu waaro laakiin hada sabab lahu maanicun min nufuudihi fi lmu'min laakiin waxaa jira buu leeyahay sabab diidaya inuu ku fulo muuminkii wa huwa aliimaan fa ina aliimaana wain qalla yamnacu min alkhuluudi fi nnaar iimaanku haba yaraadee wuu diidaa kuwaaridda naarta kadalika laa yadkhulu ljannata namaan baaba nebigu yuri qof isku dirka yaqaanaa jannada ma galo markaa janno geliddaa hadda la nafiyey waa caam haddii aanu jannada gelinna dee naarun buu gelayaa weeye haddaba xukunkaasi ama sababka naarta gelitaankeeda jannadana lagu waayaa maanic buu leeyahay filmu'mini wa huwa aliimaan waa iimaanka haddaba waxaynu leenahay buu yidhi waa in shay kasta marka uu dhammaystirmayo shuruuddiisiina la helaa mawaanicdana meesha ay ka baxdaa waxaa ka mid a dee takfiirkan iyo gaalaysiintan maanta dadka la yska gaalaysiinayo isaga lafdiisu waa xugun oo takfiirku waa xugun la xukumayo inuu qofkaasi gaaloobay cadow ilaahay noqday ridoobay horta cid waliba maaha arrin ay iskaga dhawaaqi kartay arrin halis ah oo waxyaalo fara badan ay ka dhalanayaan way culimmada raasikiinta unbaa leh marka mucayan la tagfiirinayo laleeyahay hebel baa gaaloobayna waxaa laga maarmaana shuruuddii qofkan lagu gaalaysiinayana inay xaqido mawaanicdina meesha inay ka baxdo oo masalan qofka mucayankaa marka la gaalaysiinayo waa in ficilkanuu la yimid dee shay mukafir ahoo gaalnimo ku cad waa inuu yahay qofkan sameeyeyna waa inuu qof qaangaadhahoo caqlila waa inuu yahay gaalnimadan iyo ficilkan ama hadalkani waa inuu uga dhacaa doorasho iyo qasad ee aan la qasbin waa inay xujadan uu ku khilaafkeeda ku gaaloobaya ay gaadho u fahmaan waa inaanu muta'awil ahayn oo aan waxaan awiil awilaad aanu markaa ula imanin haddii markaas dee masalan waa masale ama majnuun yahay amaba masalan ikraah oo kale uu jiro ama jahli uu jiro ama uu ta'wiishanayo waa mawaanic yacni qofkii in la takfiiriyo ama inuu gaaloobo markaa ka mancinaysaa laakiin isaga mid mutlaqa baa jiro oo takfiirulmutlaq in kufrigii markaa wasfi caam ah oo aan cid ku gaar ahayn lagu xidho ama la yidhaha qofka sidaa sameeya waa gaaloobay cidda sidaa tidhaahda waa gaaloobay qofka sidaa ictiqaadiya waa gaaloobay yani oo aan cid gaara markaa ciddi gaara marka la leeyahy ciddaasi waa gaalooday waxaa samaysay waa in arrimaha loo eegaa wa shay-u laa yatimu ma dhammaystirmaya ilaa an tatima shuruuduhu inay dhammaystiranta mooyaane oo wa maanicun maanic iyo diidana cudiba minhu laga waayay haddaa wuxuu uhi wadannu maluhu almuctabaru ka la qabsan weeye fi lcibaadati cibaadada wa nafsa alamri wactabaruu nafsa alamri ayay fi lcuquudi ictabaruu culimmadu ictibaariyeen halkaa wuxuu inoogu soo sheegay sheekhu waa in shuruuddii la helaa haddaba shuruuddaa heliddeeda ma danni iyo male ayaa loogu kaaftoomayaa mise yaqiin baa laga maarmaan ah baydkani baydka ayuu daba socday u fasirayaa waxaanay culimmadu kaga cabiraama yidhahda alcibratu fi lcibaadaati bima fii danni lmukallafi waalcibratu fi lmucaamalaati bima fii nafsi alamri waxay yidhahdaan waxa cibradu ay tahay xagga cibaadaadka ee loo fiirsanaya la qabsanaya waa sida uu malaynayo ee qofkan mukallafkaa malihiisa ku jirta ayaa lagu wadaayoo lagu socdaa laakiin xagga mucaamalaadka waxaa lagu socdaa nafsul amarka iyo waaqicaa sida uu ka yahay bima fii nafsi alamri amarka nafdiisa siduu yahay ayaa la qabsaa amhilada iyo tusaalayaashaynu ku garan doonaa maxaa yeelay cibaadaadku waa xaq ilaahay leeyahay oo danni iyo male ayaa lagu kaaftoomaya waa shayga mustataaca ee markaa uu karayo addoonku nebiguna wuxuu yidhi xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan idaa shaka axadukum fii salaatihi markuu midkiin salaaddiisa shakay falyataxara sawaaba sawaabka ha ku dadaalo uma liyabni calayh ha ku dhisa dabeed mucaamalaadku ayagu waa xaq aadami falaa budda min muwaafaqati tasarufi lima fii nafsi alamri waa in tasarufku waafaqaa nafsulaamarka iyo arrinku waaqicaan siduu yahay waa inu waafaqaa haddaba cibaadaadkiibu inoo mihaaliyey dhowr mihaal wuxuu yidhi rajulun danna nin baa wuxuu u maleeyay ama ruux dumarina waa la mide ana hada almaa tahuur biyahan inay tahuur yihiin fatatahara bi waa ku daaraqati waanu ku tukaday dannigiisiiyo malihiisiina waa ku baaqi ahaday fahal tasixu salaatuhu ma ansaxaysa aljawaabu nacam tasixu binaan cala dan dee dannigaasa iskaga binaysanaysao biyihii bannaanba ha iska yaallaane cibaadadiisi waa u ansaxaysaa nin ayaa maydhay maradiisii nijaasa ayuu ka maydhay dannigiisi iyo malihiisina waxaa ka qaalib noqday annahu qad tatahara min anajaasa inuu ka daahiroobay fa hawbu taahirun maradii waa daahir walow kaana fii nafsi lwaaqica waaqica nafdiisa lam yastariyaanu daahiroobinba laakiin mar hadduu isagu saa malihiisii ka qaalib noqday yacni maradaasi waa daahir waa ku tukan karaa lianna alcibrata fii danni lmukalaf waa mukalafkan malihiisa un waxaa markaa ku jira nin baa tukaday buu leeya markuu atixiyaadkii dambe ku jiro ayuu shaka hal sallaa alaaan am arbacan inuu saddex tukadiyo inuu afar tukaday waqalaba calaa dannihi waxaa ka qaaliban annaha arbacun inay afar tahay oo mararkan kale ay yidhahdaan waa inu xaga kule waa marka aanay qaalib dannigu ahayn fa naquulu iktafi bihada danni malaha ku kaafdoon wajcalhaa arbacan afar ka yeel wasjud sajdatayni lisaawi bacda salaam intaad salaama naqsatay kadibna laba sujood la kaalay yani bacda salaam buu qabaa markaa sheekh wuu xoojinaya qabla salaamna waa la samayn karaa xataa low furida haba la qadara ana salaatahu fi lwaaqici kaanat alaaan inay saddex ahayd fa ina salaatahu saxiixa weeye lianna alcibra fi lcibaadaati biqalabati danni dannigaa qaalibka ayuunbaa lagu dhaqmaa waxaa ka mida buu leeyahy rajulun yatuufu bilbeyt nin kacbada tawaafaya oo ka shekeeyey ma lix buu tawaafay mise toddoba malihiisana waxaa ka qaalib noqotay inay toddoba show tahay falyajcalhaa sabca ha ka yeela lianna hada huwa dan waalcibaadatu mabnaha cala dan dan malaha ayaa lagu dhisaa nin baa fajarkii tukaday isagoo u haysta fajarkii iyo waagii inuu dilaacay dannigaasaan uu iskaga jira uu iska seexday salaaddiisi waa saxiix buu leeyahay haba la qadaro oo haba la odhan kara waaqaxaan qabla alwaqti buu tukadee maxaa yeele lianna alcibra bima fii danni lmukallaf weeye nin sooman ayaa u maleeyey cadceeddii inay dhacday markaasuu fa aftara intaa kadib ayaa waxa u caddaatay ana shan- ana shamsa lam taqrub calaa diin aanay dhicin fa sawmuhu saxiix sawmkiisi waa saxiix buu leeyahy lakin calayhi limsaak waa inuu dee afhaystaa ilaa inta u ogyahay maalintii inay baaqita cadeeddu xaqiiq ahaan uga dhacayso waxaana u deliila buli xadiidka imaamu lbukhaari wariyey asbaab inta abi bakar aftarnaa yacni fii cahdi nabiy fii yowmi khaymin maalin daruureed ayaana furay uma dalacat ishamsu cadeedun baa halkaa ka soo baxday bidhi kasoo tiri dabeed walam ya'murhu nabiyu bilqada nebiguna muu farin qaldayn walow kaana alqadaa'u waajiban haddii in la qaldaya waajib ahaan lahaydna laamarahum bihi waa fari lahaa walow amarahum bihi hadduu fari lahaana lanuqila ilaynaa waa laynoo soo rara ilah wayna ogaan lahay maxaa yeele mar hadduu faro saara min shariicati illahi buu ka mid noqon lahaa wa shariicatullahi maxfuuda ilahay shareecadiisana waa la ilaaliyo dee lama waayeen ee waa laynoo soo rara waxaana odhan lahaa wuxuu yidhi qalleeya waxaa ka mid ah buu leeyahy rajulun acdaa zakaatahu wuxuu siiyey lishaksin yadunnu annahu min ahli zakaa inuu ahlu zakaadkii ka mid yahay uma tabayana annahu laysa min ahli zakaa inaanu ka mid ahayn dadkii sakada la siinaya buu ogaaday fa sakaatu maqbuula wa mubric lidimma sakadiisaasi waa la aqbalaya dimadiisana waa beri yeelaysaa liannahu banaa calaa haalibi dannihi ayuu ku dhisay waxaana markaa tusinaya buu leey xadiidka qisatu rajul nebigu ka sheekeeyey yidhi waxaan sadaqadaysan doonaa alleyla fa kharaja bisadaqatihi sadaqadiisii la baxay fa wadacaha fii yaddi saariq tuug buu gacanta u geliyey dadkiibaa waa berisay oo ku sheekaysanaya tusaddiqa leyla calaa saariqin xalayba loogu daraayo tuug ayaa wax lagu sadaqadaysay wuxu uhi alxamdu lilahi calaa saariq ilaah bay mahadi u sugnaatay sadaqada aan saariqa markaa ku sadaqadaystay mid kale aan la bixi doonaa buu yidhi caawo tiina waa la baxayo wuxuu dhigay fii baqiyi baqiyin gabadha xun oo markaa jidhkeeda ka ganacsata ayuu tiina gacanta u geliyey haddana dadkii waa waa berisay ayagoo ku sheekaysanaya tusaddiqa leyla calaa zaaniya gabadh xun oo caynkaasa ayaa wax lagu sadaqadaysay alxamdu lilahi calaa zaaniya buud ilaahay baa mahadleta aan markaa aan taa siiyeyna haddana mid kale aan la bixi doonaa buu yidhi oo fatasadaqa waa sadaqaystay oo fa waqacat sadaqatu fii yaddi qaniyin nin wixiisiiba meeluu kala dhiga waayey ayuu gacanta u geliyey dadkii baa ku sheekaystay waxay yidhahdeen xalayna waxaa lagu sadaqaystay nin maalqabeena shuuli alxamdu lilahi calaa saariqin wa zaaniyatin wa ghaniy ilaahay baa mahadle mar hadday halkaa kaga dhacday dabeetana waxaa lagu yidhi ina sadaqataka qad qubilat sadaqadaadii waa la aqbalay tuuggu waxaa laga yaabaa inuu markaa kaga dhowrsoonaado oo waxaanaad siisayba ilaahay markaa ku deeqtoonsiiyo zaaniyada miyaa waxaa laga yaabaa iyana zinadan inay baahibo u geynaysayoo ay kaga dhowrsoonaato haniga miya waxaa laga yaabaa inuu ku cibro qaato ou yidhaahdo wama adigii baa wax lagu siiyey oo adiga maxaa kuu diiday inaad wax siiso oo si halkaa wax ku bixiyo wuxuu leeyahy fa hada rajul waqacat asadaqa fi gayri ma yuriid waqacat sadaqa waqacat asadaqa fa hada arajul waqacat waqacat sadaqatuhu saasoo kale ay ku wanaagsaneed ninkan sadaqadiisii waxay ku dhacday fii gayri ma yuriid waxaanu doonaynin laakinahu danna anahu aladii yuriidu waxaanu u malaynayay kii uu doonayay inuu yahay wa huwa anahu faqiirun cafiifun waricun inuu yahay faqiir dhowrsoono xalaal mirada fawaqacat isadaqa fii gayri haulaai bay ku dhacday lakinahu qiila lahu waxa layihi inahaa qad qubilad waa la aqbalay lianna hada kaana aladii addaahu ilayh ijtihaaduhu kaasaa isaga ijtihaadkiisi iyo dadaalkiisi gaadhsiiyey haddaba taasi waa cibaadaadkii oo danniga mukalafka wixii ku jira ayuunbaa la ictibaarinaya ama almucaamalaat buu hi faalcibratu bima fii nafsi اlamri waa arrinku xaqiiqahaan siduu yahay uun laa bima fii dannihi waxa dannigiisa iyo maladiisa ku jira maaha wain kaana yaxrumu cala almukalafi xaraan baa ka hata an yatasarafa inuu ku tasarufa xaaraana ka hata fiima laa yadunnu waxaanu malaynayni ana low xaqu tasarufi fiihi waxaanu malaynayni inuu tasarufkiisa leeyahay yaanay uba bannaanaaninbe waxaana ka mida bui rajulu nin baaca iibiyey milka zaydin ninka zayd la yidhaha buu wixiisii iibiyey biduuni tawkiilin minhu isagoon wakaalan wa biduuni wilaayatin calayh isagoon welina u ahayn uma lamaa baacahu markuu iibiye baa tabayana waxaa caddaatay ana zaydan qad maata ninkiiba inuu dhintay wa kaana waxaad huwa isagu alladii yarituhu isna kii dhexlayey buu ahaadayba walaalkii buu ahaayoo yacni barood u lahaa ama gaadhi u lahaa buu faasaxay dee weli uma aha wakiilna kama ahayn markii uu faasaxay uu lacagtii tirsaday ayuunba ogaadayba ninkiiba inuu dhintay isagun baanay walaal ahayn ubadna ninkani ma lahayn waalidkii asalkiisa iyo faraxiisina ma noolayn isagoo keliya dhaxalkiisa lahaa taasoo u caddaatay walbaycu waqaca bacda mowti zaydin beycanna wuxuu dhacay intuu ninkani dhintay kadib fa beychu saxiixun beyciisaasi waa saxiix maca annahu xiina baacahu markuu iibiyey yactaqidu haba caqidaysnaado annahu milku hayrihi inay cid kale leedahaye lianna alcibrata fi lmucaamalaati bima fii nafsi اlamri nafsulamarkii maxay noqotay isaga dannigiisa iyo malihiisii lama eegin waayo dannigiisa iyo malihiisu wuxuu ahaa inuu ninkaa hebel zayd leeyahay laakiin nafsulamarkii maxay noqotay inaanu ninki lahayna isagu leeyahay laakinahu idaa kaana qad saraqahaa laakiin hadduu xaday fa huwa caasimun cala niyati alficl dee waa caasim waa dembiile ficilkan markuu ku kacayo dee tuugnimuu u kacay ila ilaah unbaa u waafajiyey arrinkan kale eh xaggaa marka waa ka tuugo waa ka dembiile ama alficlu fatabayana annahu saxiix niyadaa hore iyo ficilkaa hore dee ayada wuu ku dembaabay laakiin ficilkii wixii ka dhashay saxiix buu noqday waxaa ka mida buu leeyay mihaalka rajulun baaca nin ibiya maalan lishaksin xoolo qof leeyahay wa kaana saaxibulmaali qad wakalahu fi lbayci iibka ayuu u wakiishay laakinahu lam yaclam bilwakaalati ma ogaani xataa baacahu ilaa uu iibiyey nin baa masalan meel kale ayuu joogay ninay saaxiib yihiin ayaa dee balood uu leeyahay baa gelay ama guri uu leeyahay ama gaari uu leeyahay baa ayuu hayey dee ninka oon wakiila noon odhanin i iibi ayaa dee uu shakiyey ama qiimo sare ayuu arkay markaasuu yihi wallahi iska faasax markuu faasaxay ayuunbaa nin warqad u sidaa u yimi oo wuxuu yidhi waar wiiggii hore ninkii hebel ka imoo wuu ku soo wakiisho shaygii iibi buu ku yidhi shaygiina wuu sii iibiyeyba fahunaa naquul waxaan dhahan ina albayca saxiixun iibku waa saxiix liannahu waqaca wuxuu ka dhacay miman mid yaquumu maqaama almaaliki maaligga meeshiisa mid istaagi karaa wa huwa alwakiil wain kaana habaado xiina albayci lam yaclam bilwakaala walow xilliguu iibinaya wakaaladaba yuu ogaanin be waynu fahnay markaa wadannu maluhu almuctabaru ka la ictibaarin ee la qabsan weeye fi lcibaadati xagga cibaadaha wa nafsa alamri wactabaruu nafsa alamri amarka nafdiisa iyo sida waaqicu yahay ayay ictibaariyeen fi lcuquudi cuquudina ictabaruu sidaasay culimmadu ay ictibaariyeen laakiin idaa tabayana adannu malihii markuu caddaado khata'an bikhata'in mascuudhaabdar ka dhig haddaad doonto ama khata'an xaalu yahay buu caddaaday fa abri dimmata dimmada bariyeel saxiix saxiix yeel oo saxiix saxiix saxiix hagaaji alkhata'a gefkii hagaaji waxa uu sheekhu shadriga hore ee beydka hore ee xagga cibaadaadka ayuu ka soo reebayaa ama qaydaya wadannu almuctabaru fi lcibaadaati somaynaan odhan dee dannigii aad wax ku dhistayba hadduu gef u caddaado oo gef buu noqday malihii aad wax ku dhistay dee waa inaad markaa gefkii ka daba tagtahay oo la tasiixiyaa gefkii waa in laga daba tagaayo oo la tasiixiyaa wuxuu yihi laakiin idaa tabayana hadduu caddaado addannu malihii khata'an bikhatayn hadduu caddaado ama khata'an xaal uu yahay buu caddaaday malihii aad cibaadadan ku dhistay ama aad cuuskatee muctabarkaabaa gef u caddaaday fa abri beri yeel adimmata dummadaada beri yeeloo wixii ku saarnaayeed malahan ku riday wuu ku saaran yahe dummadaadii dummadaadii beri yeel oo waxay isweydiinaysa anu beri yeelaa saxiix dee sax alkhata'a gefkii saxoo dib ugu noqo markuu kuu caddaada malahaasi inuu gef yahay waxa waajibku waa inaad sawaabkii u noqoto dimadii beri yeesho waa hadday suurtagal tahay inaad dee haleesho wuu inoo mihaaliye wuxu uhi ka rajulin waaba nin sallaa tukaday qubayla alwaqti waqtiga ka hor buu tukaday falyucid isalaata salaadda ha soo celiyo bacda alwaqti waqtiga kadib oo masalan haddii uu qofku u maleeyo inuu waktigii masalan duurka oo kale soo galay ama subaxii mana soo gelin waxa caddaatay markaa tii hore waxay ahayd waxba kuuma caddaanin oo sidii baad markaa iskaga sii jirtay sidii aad malaysay baad iskaga sii jirtay taasi waxay ahayd waa saxiix laakiin markii aad tukatay salaaddii dur ama salaaddii subax ayaa waxa ku caddaatay inaan waktigii weli la gaadhin ama xilligaa aad tukaysay qubayl wakti ahayd salaaddii markaa soo celi waktigu intuu galay kadib soo celi oo sidaasaad markaa dimadaadiina salaadii kaga beri yeeli kartaa ilaa may dhicine gefgii aad ku dhacdayna aad ku saxi kartaayoo salaaddii inaad soo celisaa marka amhilo fara badan ayuu sheekhu inoogu sameeyo rajulun danna nin maleeye ana shaksa qad harabat inay cadaadi dhacdo fa salla almaqriba wuu tukaday uma tabayana bacda dalika waxaa daatay ana shamsa lam taqrub inaanay dhicin fa hunaa yajibu calayhi waxaa waajib ku ah an yuciida salaa inuu soo celiyo idaa dakhala waqtu lmaqrib markuu galo ay idaa qaabat ishamsu haddaba wuxuu yidhi ma alfarqu bayna hadihi suura wa bayna suurati saa'im idaa aftara qabla an taqiiba shamsu hadduu qofkii afracad ceeddii oon dhicin uma tabayana ana shamsan lam taqib ay u caddaataa cadceeddii inaanay dhicin fa inuu yujidu soom soomkiisi waa u gudayo oo waa u jiray kanna waxaynu nidhi salaaddii uma jirto wuxuu leeyahay hunaa alfarqu waxa weeye ana lakla fi sawmi cuniddan soomka waa wujuudu mufsidin mufsid baa soo galay fa yucdaru linsaanu fiihi biljahli jahli baa loogu cudur daaraya wa ama asalaa alatii lam yadkhul waqtuhaa fa haadaa faqdu waajibin halkanna waajib baa la waayey soomka isaga mufsid baa soo galay mufsidkana waxaa laga maarmaan u ah dee aqoon in loo leeyaho aqoontii adaa ka baxday xaggan salaada laakiin waajib baa la waayo wakhtigeeda inuu soo gal ahayd farqigaasaa markaa udhexeeya waalculamaau yaquuluun waxay dhahen inna tarka alma'muuri shayga lagu falay ka tegiddiisa laa yucduru fiihi biljahli jahli looguma cudur daaro wa ama ficlu lmaxduuri shayga maxduurka ah samayntiisa fa yucdaru fiihi biljahli jahli ayaa loogu cudur daarayaa wa liqowli lah rabbana laa